shirkan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa qayb ka ahaa kulamo ay xubnaha bulshada rayidka maalmihii lasoo dhaafay la qaadanayeen madaxda dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ku sugan dhuusamareeb qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in ururada bulshada rayidka ah ay madaxweynaha la wadaageen rabitaankooda ku aadan doorasho qof iyo cod ah oo dalka ka hana qaada waxa ayna muujiyeen baa lagu yiri qoraalkaasi in qorshahaasi ay bulshada rayidku ku garab taagan yihiin guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdulaahi maxamed shirwax oo ka mid ahaa xubnihii bulshada rayidka ku metelay shirkaasi ayaa gebi ahaanba diiday in bulshada rayidka ah ay soo bandhigeen rabitaan la xiriira hanaan gaar ah oo ay iyagu doorbidayaan waxaana uu sharxayaa qodobada ay ku diidan yihiin qoraalka ka soo baxay madaxtooyada waxaan muxuu ahay ku jirnay xog waraysi inaanu madaxda dhegaysano siday waxuu ahay waxay rabi lahaayeen siday u arkaan xalka inaan dhegaysano markaas kabacdi aan fadhiisano xogtii aan soo ururinay aan falanqayno markaan falanqaynona inaan bulsho weynkii soomaaliyeed aan la wadaagno qorshahaasaan noo dhigsanaa marka wareegii ugu horreeyo xog ururinta ayaanaan hortaba dhaafin taasi waa mid waatay midda kale oo labaadna waxa waaye guddiga oo qaranka ee doorashooyinka meesha maba fadhinba namana weydiisan inaan muxuu ahay aanu qorshaha ay wadaan aan ku taageerno arrinta kale ee saddexaad waxa waaye dee madaxweynaha su-aalaan weydiinaynaba horena isagu waa noo weydiiye oo nabadal ma wadataana uuna yiri oo waanu sheegnay shalana wuuna weydiiyey horena wuu noo weydiiyey waanu u sheegnay inaanan nabadal annagu wadanin kuwa hadda bannaanka yaallana midna inaanan hadda taageeraynin marka yacni annaga waxay nagu ahayd arrin la yaab leh ayay ayay nagu ahayd in yacni uu warkaasi soo baxo markii aanu madaxweynaha aan aan aan la shirnay kabacdi aad bay arrintaasi rajiciso noogu noqotaa caasho gelle oo iyana ka mid ahayd madaxdii bulshada rayidka ee shirkaasi ka qayb galay oo v o e da la hadashay ayaa ku raacsan shirwac waxa ayna ku dooday in bulshada rayidka ah ay dhexdhexaad ka yihiin arrimaha la isku hayo dowrkooduna uu ku kooban yahay isku soo dhoweynta madaxda ku sugan dhuusamareeb marka madaxweynuhu asagaa nooga sheekeeyey muxuu ahaaye moodalka uu aaminsan yahay wuxuu yidhi annaga waxaanu aaminsannahay wadanka muxuu ahaaye dhibaatooyin badan buu soo maray doorashooyin lagu muxuu ahaaye dhacay dadkii soomaaliyeed baan soo marnay sidoo kaleeto waxaan soo marnay wadankii soomaaliya oon hore u soconeyn oo sanadba sanadka ka dambeeya muxuuha ku noqonayo oday dhaqameed iyo doorasho aan xaq iyo xalaal ahayn marka madaxweynaha ayaa yiri waxaan anigu aaminsanahay doorasho haba yaraato hadday rabto dadka wax dooranaya hadday rabaan ha yaraato laakiin at least looga gudbo moodalkii hore oo loo gudbo moodal muxuu ahay doorasho ah oo ka sahlan xilligeedana dhaca muxuu ahay bulshada rayidka kama aysan hadlinin moodal la qaadanayo iyo moodal gaar ay u wataan iyo cid ay wax ku ayideen iyo cid ay wax ku diideen annagu waxa waa dhexdhexaad baan nahay waana ku heshiinay inaan dhexdhexaad ka ahaano siyaasadda soomaaliya oon u jihayno meesha heshiis lagu yahay haddii heshiis lagu noqdo qof iyo cod fine haddii muxuuaha madaxdu ay ku heshiiso muxuu ahaaye inay moodalkii hore wax ka bedel ay ku heshiiso fine hadday ku darsasho ku heshiiso fine annaga waxa aan rabna waxa weeye wax heshiis lagu yahay oo aan lagu kala tegin oo dhuusamareeb looga tago iyadoo madaxdii soomaaliya heshiisay kuna heshiisay wax soomaaliya oo dhan iyo dadkeeda oo dhanba muxuuaha wanaagu ah xafiiska warfaafinta ee madaxtooyada soomaaliya oo aan isku daynay inaan la hadalno ayaysan noo suurtagelin ururada bulshada rayidka ah oo ka qayb galay wareeggii hore ee shirka wadatashiga ee magaalada dhuusamareeb ee ay yeesheen madaxda dowlad goboleedyada ayaa doonaya inay kaalin ku yeeshaan wadahadalladan looga hadlayo xaaladda kala guurka siyaasadeed ee dalka iyaga oo sheegay inay ku kooban yihiin oo keliya isku soo dhoweynta dhinacyada